Weliba jira awlaada fara badan oo aan helna farxaddii iyo daryeelkii waalidiintii oo aan ku baahanaayanga weliyo aan helna walyaabihii aamanga maalmoogasaya awlaado kale asaagsha oo si farxad leh ka iidanga ururka deeda oo kumid ee ururada ku jara deegaanada koonfur galbeeda yaa in ku badanga lama boqol owlaade deersiya hungurishal dubanga oo maalimo ciidiyo ku moodanga si lagu muujiya daryeel waalidnimo iyo ombaahanyiga haanisayti oo ku noolan xerayaalka barakacyaalka magaalada baydhabo qaar kumid ee madaxda ururka deedo iyo weliba ay ku hadaleena sidii oon la ciidan owlaada iyo sidii yeetay iyo bulshada ku warhaayan owlaada danti yar oo unbaahan in la gargaara waliba ka suuqna duleedka magaalada baydhabo marka hore waliba waxaan nagaan ilaahay subxaana wa tacaala oo geeknin suurta geli intii oo meel rahay una meel rahay siciidsiina walaalnimada farxadada qaybsana oo deereen saddex boqol ilaa iyo meelo konton male deereen iyadan faraxsagna si oo geekuna iyo faraxsanya waynu ku daran faraxsagna waayo idoot waliba la ku yaawe geek oo meel raayo saneef faringa laan kiri aamahayan unin geek waliba jeelanay una ururka horumarinta deegaanka dadweyne waliba jeelanay intuuna walaalnimada farxadda la qaybsana ciidisiina oo dareensan intuuna walaalnimo sheegna garabkeena ee ururka oo hiila wanaadna eedag maas nuusiin haneen wakiiladan saakin oo ku nool kaamamka ee gaar ahaan agoonto oo ku nool kaamamka markaasaytin awoodna ee siyoon iidan siyo markaasayti farxadda dadka oo waalidiintii la nool iyo la qaadayaan siyo la qaadan awoodna geega lan garabsha surung iyo online ee geega wayba masaakiintun habgoroday ee qof ee urur oo leerow hil ago eedag maasintin qof walba mahatoo geega dad oo masaakiin ay caawiyaan ma erayaan dad kasta mahatawaayan si oo dadka masaakiinta oo waalidjo madaasan la nool si oo caawiyaan ee runtii eedan mahadsantiin allaha shaqa faa'iidahaytaan ee masaakiintiisin geeg qadadiisin han dhiibtaan iisintiisin han dhiibtaan farxaddiisin ku haysadaan farxaddii oo wejisho iyo ku muuqata geega qofkii oo masaakiin ee oo dhexroogan oo walna nin awood wana fadafada intii oo dadkun iyo ku farxiyaan bese garodo kor dadkun oo geeg farxadun iyo ku muuqato runtii nin eedan ku faraxsagna ee unoo eena ururka horumarinta deegaanka dada oo lahanin wakiiladay diinsiinta sayti oo lahan wakiiladay xasan isaaq faashe iyo maamo maano maxamed nuur ee unoo eena ururka horumarinta deegaanka dado unina dadka siin ku deersini iyo halka siin faraxsiin sifayleen iidan yoona siin docaayaan mar walba dadka kalena way balana ilaahay walsi walisiinsi ilaahay adduunyan kare abadan aakharan oo dhan dhiibadaasan dhana adduunyaha aakhare ilaahay walsiinsiye geeg walisin aad adduunyanka dhiibatan aakharsan anfacayaan dadkun siin docaayaan isiina jeceel maysan siin iyoona naeemayn kureebna ilaahay adig tusaale kiisiyahay walisukasii walana dhiiboy walana reeboy iyada iyada mahadsantin unoya ururka horumarinta deegaanka ee dada geegka waliba roogne duleedka magaalada baydhabo oo una ka iidsiyahayn ama kala iidahayn iyaalka aqoonta iyo iyaalka danyarta run ahaantii geegka iyaalkuna inta kala iidni waa iyaalan baahanaayeen haanla la iido anka fadl badan oo waan laku faraxsi unoyan ururka horumarinta deegaanka ee dado geegka waliba deeq ama wakiil an enah deeq kukoyti walaalo muxsiniin oo hajeeladen inta iyaalkun farxadda maalinta ciidul adxa ay ku faraxsiiyeen